bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibyaal waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar barnaamijka toddobaadkani waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo cabditaan axmed ah aniga ayaa soo saaray waxaana diiradda aynu ku saari doonaa faa-iidooyinka iskaashiga uu u leeyahay dhalinyarada barnaamijka inta uu habada ka baxayo waxaad ku maqli doontaan codadka lajaad ah kuwaasi oo ay dhalinyaradu kaga hadlayaan faa-iidooyinka iskaashiga uu u leeyahay qeybaha ugu dambeeya waxaad maqli doontaan qeyb ka mid ah shuyuukhda soomaaliyeed oo iyaguna ahmiyadda ay leedahay iskaashiga iyo iskuduubnaanta bulshada ka hadlaya ayaad ku dhegeysan doontaan ee saaxib yaal kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada ee radio snai
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani waxaynu diiradda ku saari doonaa sida horudhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen saaxiibyaal ahmiyadda gaarka ah ay leedahay iskaashigu una leedahay dhalinyarada haddaba iskaashigu waxa uu kaalin ballaaran uu kaga jiraa horumarka bulshada waxaana siyaabo kala duwan kaga hadla bulshada iyada oo la tilmaamo in iskaashigu uu sal wanaagsan uu ku leeyahay sii jiritaanka ummadda ummadda soomaaliyeed guud ahaan kuwa islaamka ah ee dunida ku nool ayaana lagula dardaarmaa si joogto ah in iskaashigu ay badiyaan soomaalida ah ayaa inta badan diiradda saarta in howlaha la qabanayo ay noqdaan kuwa loo dhammaystirin yahay bulshadana ay u dhan yihiin taasoo ay muhiim u tahay islamarkaasina ay markaasi ku baxday haludhigii ahaa iskaashato ma kufto waxaana dhalinyarada soomaaliyeed si gaara kuwa ku nool magaalada johar aynu hordhignay su-aasha ah maxay muhiim u tahay in iskaashi uu jiro oo dhalinyarada dhexdeeda ah qeybta dhalinyarada ka mid ah ee radio snai u hadlaya islamarkaana ka hadlaya barnaamijkani dhalinyarada ayaa si gaar ah hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay iskaashigu iyo sida uu markaasi iskaashigu uu kaalin ballaaran uu kaga qaadanayo in markaasi ay dhalinyaradu horumar nolosha iyo guud ahaanba ay sameyso horumar ballaaran cumar xasan cusmaan waxa uu ka mid yahay barayaasha magaalada tani johar ku nool sidoo kale waa mid ka mid ah dhalinyarada magaaladan waxaynu weydiinay su-aasha ah ahmiyadda ay leedahay iskaashigu iyo dhalinyarada ay u leedahay cumar oo inoo hadlaya ayaa dhinacyo badan taabtay oo ku aadan in dhalinyaradu inay iskaashtaan ay tahay guusha ugu ballaaran ee ay dhalintu gaari karaan ee ku aadan in laga guuleysto guud ahaan hadafka nolosha ay ka lahaayeen in la iskaashtana waxa uu tilmaamay in ahmiyad gaara u leedahay in la daboolo isha shaqiyarida ah ee ay ka doodaan islamarkaasina in badanba ay ka hadlaan dhalinyarada soomaaliyeed taa oo lagu gaari karo in iskaashi iyo midow hal abuur ka dhasha markaasi la sameeyo cumar xasan cusmaan oo inoo hadlaya su-aalihii hordhiganina ka jawaabaya ayaa le sidaan haddaan eego ereyga iskaashi sidiisaba waa mid ka mid ah wadooyinka lagu guuleysto mostly dadka badanana ay sameeyaan ay ku guuleystaan marka muhiimadda ay u leedahay dhallinyarada iskaashatada lama soo koobi karo sababta ugu weyna waxay tahay iskaashata sideeda waxay yidhaahdaan dadku ma kuftaba soo qof walbau dunidan jooga wuxuu leeyahay hami hamigaasna badanaa laguma gaari karo idoo qof kaliis ma gaari karo laakiin soo haddaa lis garabsado oo la sameeya wada tashi laisku fikir darsado lis wax walba qof walba wuxuu awood isku darsadaan dadka way gaari karaan marka iskaashato marka waxaan dhigi karaa marka iskaashatadu muhiimad ay u leedahay dhaladu dhalinyaradu waa wadada keliya ay ku samay karaan horumar nuuc walba uu noqdo sababta waxay tahay marka iskaashi sidiisaba ama dhalinyarada sideedu iskaashtaan diintan hadda aan ku dhaqmayno diinta islaamka nabigeena maxamed caleyhi salaatu wasalaam wax soo dhoweeyey wax usoo xeetay diintaani wax juhdiga kusoo bixiyey kulli waa dhalinyaro marka iskaashatada sideeda waad garan ahaan markay istashadaan oo isku waxdarsadaan ama iskaashtaan dhalinyaradu waa wadada keliya ay mar walba ku guuleystaan dhalinyaradu marka waxaa leeyahay dhalinyarta inay is- mar walba iskaashtaan oo inay ku dadaadaan waxyaaba wanaagsan inay isku kaashtaan ma aha inay isku kaashtaan waxyaabaha xunka marka waxaa leeyahay dhalinyarada mar walba iskaashta kuna fikira hami aad iyo aad u fiican iskuna fikir darsada qofna yaa loo xumaynin fikirkiisa iskaashi sidiisa waa fikir iyo waxqabad sidiisaba aan istashana kulligeen insha allah waayahay een, iskaashigu sida aad sheegtay waxa uu noqon karaa mid guuleysta oo horumar sameeya iyo sidoo kale waxa uu noqon karaa mid dhalinyarada u horseeda inay horumar sameeyaan waxaa la iska kaashtaa oo dhalinyaradu ay iska kaashtaan qeybaha kala duwan ee nolosha sida nadaafadda horumarinta een, deegaanka horumarinta waxbarashada iyo waxyaabo badan haddaba waxyaabaha dhalinyarada een, haddaynu eegno ay iskaashtada inay iskaashtaan ay ka saacidi karta maxaa ka mid ah waxyaabaha ay ka saacidi karta waxaa ka mid ah sababta ugu weyn waxay tahay ay ka saacidi karto iskaashatada inay iskaashaan dhalinyarada waxay tahay inay sameeyaan ama bulshadooda inay gaarsiiyaan horumar sababtoo ah dunida waxay uga iskaashtaan dunida waxay kusoo siyaadinayaan waxyaabo kala duwan imaa waxay dhisi karaan iskoolaad imaa waxay sii karaan dugsiyada ii sheeg macallimiinta dugsiyada qur-aanka maanta dalkeena badanaa waxa waaye ee, lama siiyo ama il looma laha ama si gaar ah looma eego waxbarashada dhanka iyo qur-aanka ama dhanka iyo diiniga macallimiinta ku shaqale ama ka shaqeeyo keliya waxaa la eegayaa oo keliya in xoog la saaro dhankan kale imaadiga marka waxaan leeyahay dhalinyarada mar walba inay iskaashtaan oo isku fikir darsadaan waxay soo saari karaan wax dunida uusan ka jirin ay kusoo siyaadi karaan marka waxaan leeyahay dhalinyara mar walba inay iskaashtaan teeda kale waxay soo saari karaan waxyaabo kala duwan ina dhanka iyo dugsiyada imaa waxay dhisi karaan isheeg isbitaallo imaa waxay sameyn karaan shaqo abuur dhalinta kale ama odayaalka kale ama dadka kale oo ayaga ehelkooda ah ay waxay u sameyn karaan shaqo abuur nooc walba noqon karaan marka waxay siinaysaa ama fursadda ay siinaysa waxay tahay inaad iskaashtaan dhalinyaradu inay sameeyaan horumar kala duwan inay dunida wax kusoo siyaadiyaan kulley waayahay een, qeybihi ugu dambeeyaan soo gaarnay markaan fiirino een, ah, soomaaliya guud ahaan gobolada dalka waxay ka cawdaan dhalinyarada shaqile haddii qodobka ah muhiimadda iskaashiga uu leeyahay aan ku dabaqno taa wax ma ka tari kartaa
haa wallaahi aad iyo aad way ka tara kartaa sababtan waxay tahay marna waa sheegaan baa kusoo celinaa diintan aan u jeedna maanta aan ku dhaqmaynabo waxaa usoo xeetay aan kusoo dadaalay ama tacab iyo kusoo waxbeelay maxaa dhalinyaro waa marka dhalinyarta wax walba ay kusoo siyaadi karaan oo ma aragtay ee way ka qayb qaadan karaan ama wax walbo oo ay ayaga isleeyihiin haddii ku tashadaan kulley dunida wax way kusoo siyaadinayaan ayaga
ugu dambeyn maxaa ugu baaqilay dhalinyarada asaygaaga ah een, kuna aadan een, muhiimadda iskaashiga uu leeyahay oo aad ku boorin lahayd ugu dambeyn waxaan ku boorinayaa inay mar walba isugu yimaadaan midka talada fiican haaya iyo midka talada xun haaya labadooda inay isku darsadaan marka isku darsadaan tala baa kasoo bixaysa marka waxaan leeyahay mar walba ku fikira wax wanaagan anu ku fikirin dhanka xun lianna waxaa jiro haddaa maanta is aruursan oo kale dheerta is aruursadaan oo isku- oo ay ku fikiraan ka war maanta haddii aan sameyn oo kale isheeg noocaan noocaan haddii gadan maxaa bulshada aan ku dhammayn oo kale sidoo kale inay yiraahdaan oo kale maxaa la isheeg meeshaan waxaan ka sameynaynaa goob oo habeenkii laisugu yimaado kadibna eh, munkar wax noocaas lagu garaacayo oo kale keliya waxaan leeyahay mar walba fikira oo isku maskax darsada qarash wixii awoodiin xoog iyo waa- iyo maalba isku darsadee fikirad wanaagsan ku fikira dunidana ku dadaala inaad wax kusoo siyaadisaan waxaan leeyahay marka mar walba soo dhawaada dhalinyaro kuna dadaala ama aan ku dadaalno si aan wadankeena aan horumar u sameynayno sababtan waxay tahay wadan walba waxaa dhigtay dadkiisaba aniga maadaama aanahay dadka waxaa loola jeedaa marka dadka waxbaa odayaal waaba tegayba ninkii weyn waa tegay laakiin so- wadan waxaa dhis dhalintaan dhisto marka dhalinyaro marka aan soo jeesano aan iskaashano qof walba wadankiisa meel walba wax walba adiga oo oo isdhihi karo oo ku siyaadi kartaa wadankaada oo ku siyaadiya marka waxaan leeyahay meel wanaagsan aan isku waxeeno midda kale fiiriya wadan walba marka laha dadkiisa dhiso wadankan waxaa jiro fursado fara badan ama waxyaabo fara badan oo laga hirigeliyo wadamadaasa jiro oo wadankan ka hirgelisadeen waxyaabahaas oo kale hadda dhalinta meeshaas joogta oo kale ay meeshaas tawaana soo bartaan oo khibradaas soo faa'iidaystaan waxaan aaminsanaha wadankan haddii kusoo laabtaan inay shaqadaas u furan tahay ay dhalin kale inay soo saaraan ay meesha rabo inay aadi karaan oo hawshoodan lagu qabanaa marka waxaa leeyahay hal awr aan sameyno kulley dhalin yar marka waakaas kulley dadaal wacan waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada saaxiib yaal dhegeystayaal wuxuuna idinkaga imaanayaa radioga isnaayi ee muujadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megaartis wareysiga iyo codka aad maqlayseen waxa uu ahaa cumar xasan cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada tani johor ku nool islamarkaasina inooga jawaabaya su-aalo ku aadanaa ahamiyadda gaarka ah ay leedahay iskaashigu iyo waxyaabaha ay bulshada ugu jirto in iskaashi ay sameeyaan si gaara dhalinyarada uu asagaba uu ka mid yahay
Dal ya
cumar cusmaan geni waxa uu ka mid yahay dhalinyarada jaamacadaha magaaladan ku nool sidoo kale kuwa aqoon-yahanada ah ee daraaseeya amuuraha dhalinyarada waxaynu weydiinay ahamiyadda ay leedahay iskaashi iyo waxa ay ka dhigan tahay in dhalinyarada iskaashtaan marka bulshada gudaheeda lagu jiro cumar oo inoo hadlaya ayaa tilmaamay kana qayb qaadanaya barnaamijka dhalinyarada in iskaashigu ay wax badan ay ugu guuleysteen iyaga oo ah gruub dhalinyaro ah isla markaasina ay ku guuleysteen na- kaalimo ballaaran inay ka gaaraan xaaladaha kala duwan ee shaqiyarida dalka ka jirta dhalinyarada magaalada tani johar ayuu ugu baaqay in kaalin ballaaran ay ka qaataan na- noloshooda iyaga oo iskaashanaya taasi oo ay ku gaari karaan in looga baaqsado safarada tahriibta dhalinyaradu ay ku dhammaanayaan sidoo kale in looga baaqsado xaaladaha kala duwan ee dhalinyaradu ay galaan markay isla hadlaan keligood islamarkaasina ay salka ku hayso shaqayarida iskaashiga dhalinyarada waxa uu kaalin ballaaran ka qaadan karaa in hal abuur ballaaran la sameeyo ayuu leeyahay cumar magacayga waa cumar usmaan daa'uud cumar waxaa ka mid tahay dhalinyarada ku nool magaalada jowhar si gaar ah kuwa bartay culumta beeraha iyo mataqaanaa injineerinka ku aadan een, cilmiga beeraha waxaan rabnaa inaan wax kaa weydiino si dadkan ay uga faa'iideystaan een, culeysyada een, ka jira dhalinyaro ahaan dhanka iskaashiga Een, barnaamijkeena waxaan diiradda ku saaraynaa muhiimadda iskaashiga uu u leeyahay dhalinyarada adiga oo khibradaada eegaya maxay muhiim u tahay iskaashiga dhalinyarada Ee, iskaashiga dhalinyarada waxay muhiim u tahay qofka yani inuu jaanis helo jaanisyo badan sida shaqo abuur oo kaleeto inuu helo qof kale saaxiibkiisa oo u tago oo kaleeto fikrad idea fiican ula keensado ama ganacsiga oo kaleeto ama qofka inuu beero kaleeto ay maalgashtaan oo kaleeto taas waa waxay abuuraysaa yani waxay ka saaraysaa depressionkii iyo shaqo la-aantii iyo in problemkii familka culayska dhanka ka imaanaya iyo noloshiisa kalenta nagu kaafinaysaa iskaashi waa muhiim qofka hadda saaxiibka yani iskaashi la samaysto wax wax badana nolosha oo ah waayo albaabo badanaa kuu furmaa waayahay iskaashiga markaan fiirino een, dhalinyarada hadda waxaa inta badan laga caawadaa shaqo la-aan jirto taasi ma kaabi karta haddii iskaashi u yimaado shaqayarida inay goobta ka baxdo Ee, way kaabi kartaa taas waa- taas waxaa waaye shaqo la-aanta waxaa sabab u ah mataqaana qofka wuxuu soo baranaa gurigiisuu joogaa yacni qof kalento fikirkiisa aidigiisa iyo moraalkiisa qof ma la wadaaga taas marka waxay keenaysaa qofka in depression qaado guriga iska fadhiyo oo keliya hooyadiisa iyo aabihiisa wax ku sugo oo cuntan meesha ku cuno taas waxay sameynaysaa marka yacni qofkan nii jab badan wixii soo bartay inuu waxba uu ku qabsi karo laakiin markuu qofka oo saaxiibkiisa oo la tashto oo fikir u dhiibo fikirkaas ee dhaaniyo waxa boqolkiiba fifty fifty waxa aan isku darsano een, wax meel aan furano ama ganacsi ahaato ama beera ha tabcadaano waxa seendo ama waxa isku darsadaano ama fikir uun qofkan biniaadanka fikir dadka adduunyada fikir ku hormareen mugta marka fikir uu qofka uu ku hormari karo noloshiisa yacni waa waxay weynay ka qaadi kartaa in qofka shaqa- shaqa la-aanta uu ka baxo oo kaleento oo shaqa la-aanta inuu ku baxo asi- ku baxo dad kaleenta xataa shaqa la-aan eh oo faa'iido uu impact uu keeni karaa benefit badan waayahay adigoo fikirkaaga fiirinaya marka maxaa lagu gaari karaa yacni wax haddii la sameeyo aad is leedahay iskaashigan wuu soo degdegi karaa oo dhalinyarada magaalada jowhar iskaashi way sameyn karaan hal daladna way ku midoobi karaan wax haddii la sameeyo aad is leedahay ma jiraan yacni waa waa jiraan wax badanaa jira yacni oo dalad inay horta dhalinyarada inay isku imaadaan ee tashadaano yacni qofka qof kaleenta walaalkiisa inuu garab qabto yacni taas waxay muhiim u tahay yacni isku imaatinka hadda dhalinyarada inta badan waxoogaa isku imaatinkooda waa inkastoo dad qaar ay isku imaadaan isku imaatinkooda uu yira laakiin inay tashadaan waaye ay ka fikiraan oo mustaqbalkooda mustaqbalka ina dadka ilmaha ay dhali doonaan mustaqbalka dadka ay hayaan waalidka oo dadka in- in badan soo koriyo in mustaqbalkooda iyo noloshooda ay ka fikiraan yacni inay isku imaadaan waa wax muhiim u ah noloshooda waayahay een, qeybihii ugu dambeeyey ee mawduucan aan soo gaarnay een, laba iyo hal talooyin maxaa usoo jeedin lahayd dhalinyarada kuwa jaamacadda isla dhammayseen kuwa magaalada joogo kuwa aad is leedahay taladan way anfici lahayd maxaad ugu talin lahayd oo ku aadan een, in iskaashiga la sameeyo Eh, iskaashiga inuu qofka uu sameeyo wax badan ee noloshiisa ka faa'iidaysa waxaan talada aan kusoo gabagabeyn aan dhihi lahay yacni qofka qof walba qofka saaxiibkaa oo kuugu dhow oo inuu qofka oo fikirkaaga oo la wadaagtid qofka waxaa fiican mataqaana qofka sa- laakiin keligaa markaa fikir isku waxyaabo badanaa kugu imaan karo oo dhibaato ah laakiin qofka saaxiibkaa markaa fikir kale oo la wadaagtid wax badan oo faa'iido wax tusaalooyin badan ay helaysaa garab qabasho badan ay helaysaa in in dhalinyarada iskaashadaan meel isku imaadaan nin walba qofku waxuu qabsi karaa qabso qof walba yuu isdhihin yani wadankan nolosha hadda lagu jiro waa laga baxa waqti wuxuu- nin walba waxa programka dhalinyarada ku jiro waxaa ah, nin walba walaalkiisa meelgeysna ama gurbaha ama garabka ama gacalka laakiin waxaas ma jira qofku waxaa muhiim ah inuu shaqada raadiyo shaqada waxay u baahan tahay raadin badan inuu shaqada raadiyo inuu f- shaqo oo shaqo abuur samaysto adiga wax online isku day try again marka dambe waq- wax- waqtigaasaa ku saacidi doona cumar cismaan geni ayuu kaasi ahaa oo ka qayb qaadanaya barnaamijka dhalinyarada saaxiib yaal soo saaraha hila socodsiinta barnaamijka toddobaadkan waa anigu cabdifataax axmed ah waxaa jira culimaadudiin kala duwan oo soomaaliyeed oo si qoto dheer kaga hadlay amuuraha iskaashiga iyo doodo kala duwan oo looga hadlayo in ummadda ay midowdo iskaashato kaalinta lagu gaaro culimmada ka hadlay waxaa ka mid ah sheekh mustafa xaaji ismaaciil haruun oo diiradda saaray in dhalinyaradu ay midoobaan inay tahay kaalinta ugu ballaaran ee dunida ay ku gaari karaan horumarka ay daneynayaan sidoo kale ahmiyadda uu leeyahay in bulshadu ay iskaashtaan waxaa si weyn kaga hadlay sheekh cabdiqani bedri kaasi oo tilmaamay in dadka soomaaliyeed haddii ay ka dhoweeyaan go-aanka iskaashato ay noqon doonto in iskaashatadu aynan marna ku fidoonin islamarkaasina ay ku guuleysan doonaan guud ahaan hadafka ay ka leeyihiin xilli uu la dardaarmayay dhalinyaro oo uu kala qayb galay shir diiradda lagu saaraya ee iskaashiga dhalinyarada iskaashigu dhalinyaradu waxa uu kaalin ballaaran ka qaataa horumarka deegaanka dadka iyo guud ahaanba bee-ada markaasi lagu noolyahay waxaana iskaashi oo dhanba uu kusoo gabagaboobaa inuu guuleysto fikirka la iska kaashto soosaaraha barnaamijka toddobaadkan anigoo cabdifataax axmed ayuu ahaa raadi haysna ayaad kala socotay si saaxiibayaal saaxiibayaal intaynu ku kulmi doonno toddobaadka xiga barnaamijkaana midlacayna isma dhaafno salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu